kulan wacan oo wanaagsan akhyaartaha hawadeennaga dhegaystow meel kastood ka joogtaan dunida halkan waa raadiyo dalsan waxaanad ku soo dhowaataan warka subax qodobada ugu waaweyn ee saaka idiin soo xulayna waxaa ka mid ah isu socodka dad iyo gaadiidka wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho saaka la xidhay xilli magaalada muqdisho ay ka dhacayso doorashada golaha shacabka ee kuraasta gobolada waqooyi doorashada kuraas ka mida golaha shacabka oo ka dhacaysa magaalooyinka muqdisho iyo dhuusamareebe xukuumadda soomaaliya oo shiinaha kala hadashay gurmadka abaaraha iyo saamaynta ay yeelatay abaaraha kusii baahaya dalka wasiirka qorshaynta maamulka galmudug oo iska casilay xilkii uu hayey gudida maamulka doorashooyinka banaadiriga oo shaaciyo jalwadka doorashada beelaha banaadiriga ciidamada dowladda oo howlgallo lagu xaqiijinaya amniga ka fuliyey beled xaawo ee gobolka gado axbaaraadka dibaddana waxaa ugu waaweyn weli waxa taagan islamarkaasina aloosan xiisadda u dhaxaysa maraykanka iyo yukrain maraykankuna waxa uu beeniyey inuu ciidamo ku daabulay xuduudda uu la wadaaga yukrain
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trii g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trii g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale kulan wacan akhyaartaha hawada naga dhegaysanyow meel kastoo ka joogtaan dunida dacaaladeeda waa subaxnimo khamiisa taariikhduna ay ku astaysan tahay toddobiyo tobanka bisha labaad laba kun labaiyo labaatan waxaana inii warramaya subaxan saaka anigoo cabdiwahaab maxamed jaamac cabdiwahaab cirguja aan ku bilaabe issocodka dadka iyo gaadiidka ee waddooyinka qaar ee muqdisho ayaa maanta xidhan xilli la filaya in maanta ay dhacdo doorasho ka mid a gobolada waqooyi ama kuraasta gobolada waqooyi ay leeyihiin waryaheena cabdisalaan juulle shaakir ayaa warkay noo siyanba qaadaya
waddooyinka qaar ee muhiimka ah ayaa maanta waxaa xidhan guud ahaanba ciidamo ka tirsan booliska soomaaliya ayaana saaka xidhay waddooyinka qaar ee muhiimka ah ee magaalada muqdisho iyagoo u diidaya gaadiidka iyo dadku intaba in ay maraan waddooyinka xidhan ayaa waxaa ka mid ah dhammaan waddada dheer ee hormarta degmooyinka xamarweyni xamar jajab waa beri waddadaas oo loo diiday inay gaadiidka isticmaalaan ciidamada dowladda ayaa meelaha qaar u diidaya inay xataa dadku u gudbaan xaafadaha degmada xamar jajab ee gobolka banaadir sababaha xiritaanka waddada ayaa waxaa lagu sheegay in maanta dugsiga tababarka janaraalka ahiya ee magaalada muqdisho ee ka jirta doorashada kuraas ka mid a golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee gobolada waqooyi ee somalilan xirnaanshaha waddooyinka muhiimka ah ee magaalada muqdisho ayaa maanta aada loo adkeeyey kadib markii toddobaadkii hore isgoyska ceelgaabta ee magaalada muqdisho uu ruux isku soo xiray waxyaabaha qarxa beegsaday gaadiid ay saarnaayeen ergada doorashada gobolada waqooyi ee somalilan inkastoo ergadaasi wax dhibaata aysan gaarin haddana ciidamada amniga ayaa adkeynaya sugidda amniga magaalada muqdisho iyo gaar ahaan goobaha ka egdhow dugsiga janaraalka ahiya ee ka dhacaysa doorashada qaar ka mida golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobanaad ee gobolada waqooyi ee somalilan doorashada golaha shacabka ayaa hadda waxay ka socotaa guud ahaan dalka labaatanka bishan februari aan ku guda jirno ayaase ahaa wakhtiga ay asteeyeen madaxda golaha wadatashiga qaran in lagu soo afmeero dhammaan doorashada golaha shacabka ee la filayo in dalku lagu soo gebagabeeyo bishan aan ku guda jirno
cabdisalaan juule shaakir waa mahadsan yahay warkaas inala socodsiinayay doorashada kulaas ka mid a golaha shacabka oo ka dhacaysa magaalooyinka muqdisho iyo dhuusamareeb weli waxaa dalka si dardar leh uga socda doorashooyinka dadban ee ka jira dalka ee lagu soo dooranayo baarlamaanka koob iyo tobnaad ee soomaaliya guddida doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ee galmudug iyo gobolada waqooyi ee somalilan ayaa maanta la filayaa in magaalooyinka dhuusamareeb iyo muqdisho ku qabtaan doorashada kulaas ka mid a golaha shacabka xarunta dugsiga tababarka janaal kaahiye ee magaalada muqdisho ayaa maanta lagu qaban doonaa doorashada afar ka mid a kuraasta gobolada waqooyi kuwaas oo hore doorashooyinka u shaaciyeen kuwaas oo guddida doorashooyinka hore u shaaciyeen kuraasta loo tartami doono ayay simadoodu kaleeyihiin kow hob laba boqol iyo toddoba waxaa ku fadhiyo xildhibaan faysal cumar guuleed labo hob laba boqol labaiyo toban oo dhowrkii sano lasoo dhaafay ku fadhiyey nuuriya aadan ciise saddex hob laba boqol konton iyo sagaal oo uu ku fadhiyo wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan iid yoonise afar qobo laba boqol konton iyo sideed hadda uu ku fadhiyo ku fadhiso sahre yuusuf cige dhanka kale guddida doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug ayaa maanta lagu wadaa inay maanta magaalada dhuusamareeb ka qabtaan saddex ka mid a golaha shacabka kuwaas oo shalay la diiwaan geliyey murashaxiinta ku tartamaya waxa ay kala yihiin kuraastaasi oo maanta la qaban doono kow boqol toddobiyo afartan oo sagaalkii sane ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyo mahad maxamed salaad waxaa maanta ay ka tartami doontaa islamarkaasina waxaa la tartami doontaa gabadh lagu magacaabo shamse cabdulaahi maxamed kursiga mahad salaad waa kursiga ugu hadalhaynta badan ee maanta ka dhacaysa magaalada dhuusamareeb labo hob siro shanshan ama shan iyo konton oo horey ugu fadhiyey sakariya xasan sheekh cali sakariya gaashaan balse maanta waxaa ku tartami doona maxamed xuseen abubakar iyo maxamed siciid cabdulaahi saddex hob siro shan iyo soddon waxaa ku fadhiyo dhowrkii sane ee lasoo dhaafay gudoomiyaha guddida amniga ee golaha shacabka maxamed cabdulle faarax geesey waxaase maanta ku tartamaya gudoomiye ku-xigeenkii hore eeee gobol ee howlaha guud ee gobolka banaadir cumar cali cabdi iyo cabdulaahi axmed cabdi waxaa si dardar le u socotaa guud ahaanba dalka doorashooyinka iyadoo muddo toddobaad ah ay ka harhsan tahay doorashooyinkii xillig loo asteeyey in lagu soo gabagabeeyo wasiirka qorshaynta maamulka galmudug oo iska casiliyey xilkii uu ka hayay galmudug cabdisalaam juula shaakir hayna waramo wasiirka qorsheynta maamulka galmudug cabdinaasir cilmi geelle ayaa iska casiliyay xilkaasi islamarkaana ka tanaasulay musharaxnimadii kursiga tirsigiisu yahay hob boqol afartan iyo todoba kadib markii wasiirku uu sheegay in kursigaasi loo xiray qof gaar ah wasiirka qorsheynta maamulkaasi galmudug ayaa waxa uu sheegay in kursiga isagu uu u tartami lahaa loo xiray dad gaar ah wuxuuna markii ugu dambeysay la fadhiistay madaxweyne qoorqoor uu si cad ugu sheegay in kursiga uu qof u ballan qaaday una kursigaasi ku siinayo dariiq kasta isagoo siduu wasiirku sheegay wacad ku maray in warqadaha diiwaangelinta uu ka hor istaagi doono dhammaan musharaxiinta kursigaasi doonaya wasiirka qorsheynta maamulkaasi galmudug oo iska casiliy xilka ayaa warshadeenada la hadlay hadalladiisana waxaa ka mid ahaa arab halkan inaan ku qabto shir jaraa'id oo aan ku faahfaahinayo iscasilaadii aan iska casilay wasiirka qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ee maamul goboleedka galmudug sida aad la socotaanba dhammaantiin ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer galmudug galmudug waxaa laga soo bilaabay meel fog doorashadii oo timid in aan maanta anugu ka mid ahaa dadka u tartamaya kursi ka mid a kuraasta galmudug taalay soo kaambeen gareeyey wakhti badan iga soo galay deegaankaas dee aan muddo u joogay aan dadkiisa la fadhiisanayay dadka iskale kursigaas aan la macaamilayay yacnii codsi iyo aragti siyaasadeed iyo mid horumareedba aan la wadaagayay laakiin ay ku soo dhammaatay markii la gaaray wakhtigeedii in aan gaarnay anigiyoo meeshaas wasiir ka ah in la rabo in la dulmiyo dadkii kursigaas wada lahaa oo aan dee loo madax bannaanayn waxa aygu rabeen aan loo madax bannaanayn jifooyinku sida ay rabeen inay wax u qaybsadaan ama ay rabaan wax u wadaagaan oo laga dhigay wax oo nin jeefka ku wato fadhigiyadii iigu dambaysay oo aan arrintaas kala yeeshay waxay ahayd inaan ku eri madaxweynow laba arrinba dadkan kadaa iska leh waa marka koowaade waxaad ka daysaa waa dad isjecel waa dad walaalo ah waa dad ay ka dhaxayso wadajir wadajirkooda ha ku cayaarin cuqdad ha kala dhexgelinin yaysan kursigaanu sababin inay dhexdooda ay kala tagaan waa marka labaadoo waa dad dowladnimada jecel ee madaxweynuhu dadkan iyo dowladnimada ha nacsiinin oo dadku haddii dowladnimada lagu dulmiyo oo waxaysan rabeen dusha laga saaro waxay nacayaan dowladnimada yaysan fallaaga noqonin yaysan dowladnimada ka cararin dowladnimada say u jecelyihin hadeertaan abaalna ay adiga kugu leeyihiin maamulka gobolmudug ay abaal ku leeyihiin
dowladda shiinaha iyo sidoo kale soomaaliya ayaa ka wada hadlay in ay soomaaliya waxay shiinaha weydiistay inay gurmud u fiirso islamarkaasina ay kala tacasho dhanka abaarta oo dalka ay kusii baahayso wariyaheena xuseen washington ayna waramo ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya xilgaarsiinta mahdi maxamed guleed qadar ayaa maalintii shalay oo arbaca ahayd waxa uu kulan la qaatay safiirka dowladda shiinaha u fadhiya soomaaliya ee febi shinzo kulanka ayaa looga wada hadlay xoojinta xiriirka iskaashiga ah ee labada dal ee soomaaliya iyo shiinaha waxaana dib oogis lagu sameeyey inta uu kulanka socday fursadaha horumarineed iyo adkeynta xiriirka ka dhexeeya labada dowladood ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda xilgaarsiinta ee mahdi maxamed guuleed qatar ayaa safiirka shiinaha ee fabio shensi kala hadlay sidii gurmudda loogu fidin lahaa dadka ay abaartu saamaysay safiirka ayaa sheegay in ay ka qayb qaadan doonaan gurmadka lagu caawinayo dadka soomaaliyeed ee abaaraha sida daran ugu saameynayaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka iyadoo sidoo kale ay jiraan biila-aan baahsan oo dadka ay abaartu saamaysay sidoo kale halkaas ay ku haysato xukuumadda soomaaliya ayaa wada dadaalo kala duwan oo lagu gurmanayo dadka soomaaliyeed ee abaartu ku saamaysay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka xilli abaarta ay si daran u saameyn ugu yeelatay qoysas fara badan oo ku nool gobolada dalka waxaana meelaha qaar laga soo sheegayaa in dadka ay u dhinteen abaar iyo sidoo kale haraab daran oo halkaas ku haysta waxaana xukuumadda ay wadaa dadaalo kala duwan oo dalalka beesha caalamka ay ugu raadinayso in gurmudda loogu fidiyo dadka soomaaliyeed ee abaartu saamaysay
waa mahadsan yahay waxaase xaqiiqa inay abaartu weli sii fidayso oo ay ku sii baahaysa deegaanada dalka gaajiya haraadna loogu geeriyoonayo dalka abaaraha ayaa muddo sannada ah soo laalaabta mana jirto xukuumad kastaoo timaada qorshe cad oo uga yaala dhanka loogu wajihi lahaa abaaraha soo noqnoqda dalka inagooyna ognahay inuu dalkeenuna yahay qani oo ayna maraan dhowr webi guddida maamulka doorashooyinka banaadiriga oo shaaciyey jarwadka doorashada beelaha banaadiriga muqdisho waxaa si dardar leh u socota doorashooyinka golaha shacabka guddida banaadirguna waxay shaaciyeen jarwadka ay soo saareen guddida maamulka doorashooyinka xildhibaanada banaadiriga ayaa xalay shaaciyey jarwadka doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamanka koob iyo tobnaad ee dowladda federaalk soomaaliya qoraal ay soo saareen guddida doorashooyinka banaadiriga ayaa waxaa lagu sheegay in qabashada ergada ay diiwaangelinta murashaxiintu tartamayso shanta kursi ee ay shaaciyeen ay bilaabmayso labaatanka bisha februari ee laba kun labaiyo labaatan ama bishan aynu ku guda jirno guddida ayaa shaaca ka qaaday doorashada golaha shacabka ee shanta kursi ee banaadiiga ay dhacaysa koob iyo labaatanka febraayo ilaa inta u dhexaysa laba iyo labaatanka febraayo doorashada kuraasta lagu qaban doono magaalada caasimadda ee muqdisho oo la qorsheeyey maalmo kooban ayaa waxa ka harsan wakhtigii guud ee loogu talagalay guud ahaanba in lagu soo gabagabeeyo golaha shacabka baarlamanka koob iyo tobnaad ee soomaaliya ciidamada dowladda oo howlgalle amniga lagu xaqiijinayo ka fuliyey degmada beled xaawo ee gobolka gado ciidamada dowladda oo wada dadaalo badan oo lagu xaqiijinayo amniga ayaa waxay howlgalle ka sameeyeen gobolka gado ciidamada oo si dardarle u wada howlaha ay ka fulinayaan gobolada dalka ee ay kula dagaalamayaan waxay ugu yeedheen la dagaalanka argagixisada howlo qorshaysan oo lagu sugayo amniga degmada beledaxa oo loogana hortagayo weerarada al-shabaab ayaa ciidamada kala duwan ee dowladda soomaaliya ka fuliyeen deegaano hoostaga degmadaasi howlgalka ayaa waxaa si wada jira u fuliyey ciidamada hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka militariga booliiska iyo maamulka degmadu ay horkacayaan abaanduulaha guutada tobnaad gaashaanla sare cismaan sheekh cabdi qorax waxaana si gaar ah loogu fuliyey xaafadaha ay ka kooban tahay degmada beled xaawoyo deegaanada hoos yimaada sida qoosweyne qalqaaley buuraha jabiliibaan raage haro iyo najax saraakiisha ciidamada dowladda waxay sheegeen in howlgallada ay sii wadi doonaan islamarkaasina ay kula dagaalamayaan al-shabaab akhbaaraadka dibaddana haddii aynu jaleecno weli waxaa socda xiisadda u dhaxaysa maraykanka iyo sidoo kale yukrain waxaabad moodaa dagaal qabowa ka dhex bilowday reer yurub waxaa loo kala saftay dhinno gaara maraykanka oo ka mida dalalka ugu quwadda badan ayaa sheeganaya inuuna taageeraynin islamarkaasina uuna taageer u bixinaynin ruushka uu kasoo horjeedo haddii uu weeraro uu dhici karo dagaal weyn oo faraha lagaga gubto welina ma oga tirada u geeyey ruushku xadka ula wadaaga yukrain balse waxaa la sheegay inuu geeyey inta u dhaxaysa boqol iyo labaatan kun oo askari ilaa boqol kun oo ciidana madaafiic dagaal iyo kuwa ciidamada cirka ayaa lagu sii daabulay xadka ay la walaagto waxaanaad moodaa in dagaalqa uu ka dhex qarxay reer yurub maraykanka ayaa puntland isaguna ciidamo u diray waxaana uu sheegay haddii uu weerar ku qaado maraykanku inuu la safan doono yukrain saaxiibada hawada laga dhegaysto warkiisa waxa uu idiinla socodsiinayey anigoo cabdiwahaab maxamed jaamac cabdiwahaab cirguja subax saaka waa naga intaas intayn mar kale hawada ku kulmanno nabadgeliyo
wararka la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan talinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talan hel